magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyo weliba deeg raashini oo ka kooban bur bariis sokor saliid caano iyo timirlanka qaybiyey mudarasada abuubakar al sadeeg soddon qoys oo neeska jaraan ogoomo iyo weliba hano danyare qaybinta deeqdun raashinka weliba gubro ku hayay hubno kumide mas-uuliyiinta madarasada abuubakar al sadeeq angahoreyna cabdulaahi maxad cabdi maamulaha madarasada abuubakar al sadeeq iyo weliba usukurbi deeqdun raashinka raashiinkan maanta arkaysaan waxaan siinay soddon qoys labaatan qoys waa agoon toban qoysna waa dad aan ku soo xulnay inuu dabkooda u dansan yahay dadka soo baxsaday waxay u soo baxsadeen dad qaar aan soomi karin ee ugu talagalay soonkooda in maaragtay kafaaradiisii iyo qaar soo sadaqaystay dhammaan waxaan u ducaynaynaa ilaahay dembigooda ha dhaafo waddan gaalay joogaan waxay ka soo cabaadayaan ubadka iyo dastuurka oo la soo ansixiyey ee ah ee qoomuluudnimada ay ka calacalayaan ilaahay subxaana wa tacaala ha ka xijaabo ilmahooda allah u xijaabo meeshay ka soo saareen wax ka khayban allah u soo geliyo sidai inoo garab istaageen ilaahay subxaana wa tacaala ha u garab istaago ilaahay ha xifdiyo waddanka ay joogaan ee dhibka badan ilaahay ha ka xifdiyo waxay doonayaanoo khayr allah ku siiyo waalidiintooda sadaqa jaariya allah ugu dhigo walaalayaalow waxaa idinka codsanaynaa soddonkan ma ahan albaabka waxaa taagan afartan qoys oo kale iyo ka badan oo maanta soo raacda raashiinkan annagana waxaan siina ma hayno ramadaan baa lagu jiraa bil waxaa lagu jira aad u barakaysan waqti waxaa lagu jira iska xun oo xaaladday adag tahay konton dollar aad maanta qoys walaalka ah oo agoon ah ama danyar maanta aad ku deeqday ee bisha ramadaan uu kugu soomay wax la koobi kara dhinaga kale haana kumida dadkii ku faa'iidaysaday deeqda raashinka iyo weliba aan mahadnagana dadkii hadeersi annaga waa dhirigna maanta alxamdu aljubro annaga iska dhaafay saddex quus oo kale oo baahan waan siini karna maanta raashinka oo nala siiye madrasada nagala siiye ilmaheena waa la xafida allaha xafido dadka xafida iyo dadka kor iyo dadka dibadda jooga oo uda ducaynaynaa waxaa ogaasana ninka konton dollar oo heli karo ninka boqol dollar oo heli karo inay ku soo caawiyaan oo saan annaga u qaadanoo kale u qaataan oy dabkooda u shitaan ugu ducaynaynaa ayagana waa u ducaynaynaa kuwaas iyadana waa u cawanaynaa cabashaa u geynaynaa walaalayaal siin do-ayni khayr allah siinsi niin barakaytan ilaahay siin barakaay ninkii oo walaha ninka dhiibteen walaagan sii alxamdulilah ilaahay siin barakaay ninkii walaha nin dhiibin ilaahay barakaay ubadii kheyr allah sii rafaadsanna aad iyo aadaan rafaadsanna dadkan hiisadaan ayaan ugaantiila hoogshoo waan ugaantiila niindhatan aad iyo aadaan tabaalaysanna islaan oo maaja ose corona virus dili iyo maasha oo dhamati afar aruur oo maaja iinka tabti manhaaya maaja labiskii oo iyo orgalada faden manhaaya ungurugii oo aan faden kuley gargaar ilaahay le isna gargaar le hanii gargaara ninkii isan hanii dhiibtan ilaahay khayr ilaahay allaha sii ee noo soo sadaqaysatay raashinkan horta waa salaama salaan kadib een kuleyto raashin hanti ay u baahan yihiin annaga ishuhdi nooga bixiya ee reerkooda iyo ee maarta ummadda een maarta awlaadada u baahan tahay annaga in iskiga soo keen qabteen alxamdulilah rabbil caalamiin allah barakeeye adduun aaqara allah ugu shafeeca madarasada sida abubakar sadiiq saddex ilmood agoona ii dhigata allah barakeeye inta kaalin ka qaadatay maanta qiyaam insha allah todobada hoos ka harsata allah ku daro raxiim sadaqadaa soo dhiibateen sadaqa jaariya allah idiga dhigo anina caafimaad allah idigu siiyo cimri dheer allah idigu siiyo cadigo allah idiga qabto waa noo dadaasheen waa rafaadsaneen soonaa dhalanaa bil rabadaan waay ilaahay ajri xasanaad adiga siiyo anina ilaah nagu caafiyo adinkana allah ida caafiyo wiilka soo qalqaaliyana ilahay madaxiisa kor ha ka dhiga asagan